wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn magaalada garbahaarey ee gobolka gedo oo aragti ka dhiibtay sida ay u arkaan doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo magaalada garbahaarey ee gobolka gedo qatar oo deeq mucaawino ah kasoo dejisay garoonka diyaaradaha aadan caddi ee magaalada muqdisho si wax loogu qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen dhibaatooyin bini-aadanimo ayaa laga soo sheegayaa deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka kadib markii ay ku sii baahday baaraha baahsan ee ku dhiftay meelo badan oo ka mid a soomaaliya dalka jabuuti salaad cali jelle ayaa kulan la qaatay xogayaha fulinta ee igaad waxaana ay ka wada hadleen arrimo la xidhiira horumarka soomaaliya badbaadi naf oo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa si xowliya uga socda magaalada muqdisho ee qaar ka mida gobollada dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan bulshada ku dhaqan magaalada garbaharey ee gobolka gedo ayaa aragtiya ka dhiibtay sida ay u arkaan doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada garbaharey waryaheenna macruuf diini ayaa kasoo warramay garbaharey
guddiga doorashooyinka siid ee maamul goboleedka jubbaland ayaa habeennimadii lix iyo tobankii maaj labaatan labaatan iyo labo shaaciyey lix iyo tobanka kursi ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo guddigan ayaa sheegay in laba toddobaad gudahood ah lagu dooran doono kuraasta mana jirto deegaan doorasho ay ku xuseen halka ay ka dhacayso doorashadaasi buuq badan ayaa ka taagan lix iyo tobankan kursi oo ka mid ah afartan iyo saddexda kursi ee deegaan doorashadoodu tahay maamulka jubbaland iyadoo hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam uu ka hor yimid garbaharey in la geeyo kuraastaasi isbuuc ka hor ayay ahayd markii bulshada garbaharey ay hor istaageen guddi uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka injineer maxamed xuseen rooble oo uu sheegay inay yihiin guddi xaqiiqa raadin ah oo go-aan ka soo saari doona in garbaharey doorasho ay ka dhacday iyo in kale bulshada garbaharey deegaan doorashada labaad ee jubbaland qaybahooda kala duwan ayaa ka aragti dhiibtay warqadda ka soo baxday guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland
dowladda qatar ayaa deeqa gurmad oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen waxa ay kasoo dejisay maanta magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi ayaa ka warramay
dowladda qatar oo saaxiibo la ah soomaaliya ayaa deeq gaaraysa afartan iyo shantan oo mucaawino ah iyo kuwa soo socda ugu tala gashay in ay ugu gurmato dadka soomaaliyeed ee xilligan wajahaya culays dhanka abaaraha ah hay-adda qaramada midoobay ayaa baaxadda abaaraha soomaaliya ku tilmaantay mid suuragal ka dhigi karta in ay u xuubsiibato macluul galaafata nolosha dad badan oo soomaaliyeed safiirka qatar wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo maareeyaha guud ee maamulka hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho si ay u kormeeraan dejinta gargaarkii saarnaa diyaarad laga leeyahay waddanka qatar oo maanta soo gaartay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka soomaaliya iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya duraan axmed ayaa ka mahad celiyey deeqda qatar ay soo gaarsiisay soomaaliya xilli baahi weyn ay u qabeen oo taariikhdu tahay lix iyo tobanka bish saddexaad sanadka laba talabaatan labo waxaa halkan nala jooga wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka wasiir duraan iyo sidoo kale safiirka dowladda qatar oo halkan maanta u joogno inaan kala wareegno dowladda qatar deeq mucaawin ah oo ay ugu deeqeen dadkii abaaruhu saameeyeen markana waxaan kusoo dhaweynaya wasiir duraan waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb noqonno oon ka qayb qaadanno munaasabaddan aan kala wareegayno dowladda aan walaalahana ee qatar macaawinada ay ugu soo talagaleen oo ugu deeqeen dadka soomaaliyada walaalahooda saameeyeen abaaruhu run ahaantii waxa weeye dowladda qatar iyo dadkeedaba abaal weyn ayaan ugu haynaa waan aad baan ugu mahad celinaynaa mar kastaba sida walaaltinimada leh oo u garab taagan yihiin dadka soomaaliyeed oo mar kasta dhibaataysan oo aragtoonaha ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano oo lasoo dhaafay mar kasta oo dhibaatooyinkasta noocaan kale ay dhacaan dowladda qatar iyo dadkeeduba waxay uga jiraan kaalinta ugu horraysa inay ay kala qayb qaataan ama ay caawiyaan dadka walaalahooda oo dhibaatadan ay soo gaartay dhibaataysan ama abaaraha iyo waxyaabaha la midkaaba masiibooyin kala duwan oo ama kuwa dabiiciga ama kuwa dadku sameeya hadaanba inay ay qayb mugla oo wanaagsan ay ka qaataan aad iyaan uga mahad celinaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa marka la kala barto dadka walaaltinimada iyo saaxiibtinimada dhabtaa markay tahay waa markaad u baahan tahay qofka ku garab istaaga oo ku caawiya marka waxaan uga baranay dowladda qatar iyo dadkeedaba mar walba inay dadka soomaaliyeed ay garab taagan yihiin waan rajeynayna haddii ilaha yidhaha dadka soomaaliyeen oo dad abaalka loo loo gala yaqaana haddii ilaha yidhaha inaan mar badan oo kale inaan u gudi doonno abaalkaas walaaltinimada aynoo aynoo geysteen aad baan ugu mahad celinaynaa safiirka waagaan xasan xamse iyo oo isagu maanta diyaaraddan shixnadan waday alaabta isagu keenay oo la socday safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya ayaa yidhi iyadoo laga duulayo xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar annagoo ka jawaabaynaa dhibaatada bini'aadanimo ee ka jirta soomaaliya waxaan ugu deeqnay afartan iyo shantan oo mucaawino bini'aadamnimo ah oo la soo marsiiyey sanduuqa horumarinta qatar tani waxay noqonaysaa gargaar aan la garab taaganahnay shacabkeena walaalaha ah ee abaarta halakeysay waxaan xafiiskeenna qatar qayri iyo bisha casba si wada jira ugu jawaabaynaa in loo gurmado shacabka soomaaliyeed si loo yareeyo abaarta ay noloshoodu sidii caadigeed ugu soo laabato gurmadkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu sheegay in abaaraha dalka ka jira ay saamaysay kudhsagaal milyan oo qof hay-adaha caalamiga ah ee samafalka ka shaqeeya ayuu ka dalbaday ra-iisul wasaaruhu in ay garab istaag u muujiyaan shacabka soomaaliyeed oo xilligan la daaladhacaya abaaraha
si aad ugu adeegato
deegaanka gubadley ee magaalada muqdisho ayaa samaynaya isbedello hor leh oo la xidhiidha dhinaca amniga iyo horumarka xilli habeena ayaan booqanay warbixintan ayaana ka diyaarinay
gubadley waa deegaan dhacaduleedka bari ee magaalada muqdisho waxaana uu daris leeyahay degmooyinka kaaraan iyo hilwaa ee gobolka banaadir muddo yar ka hor halkan kama jirin maamul iyo horumarro kale laakiin hadda waxay u diyaar garoobaysaa inay siddeed iyo toban ku noqoto degmooyinka gobolka banaadir siyoolkaasi ay u gaartana waxa ay samaysay horumarro kala duwan dhismayaal casriya goobo ganacsi xarumo waxbarasho kuwa caafimaad suuq saldhig booliis iyo xarun maamulka uu ku shaqeeyo si aan ugu kuur galno isbedelada uu sameeyey deegaankan waxa aan booqannay xilli habeena waxa aan ka soo hadlayaa waaxda dalsan waddadan waxaa lagu magacaabaa waddada macalin xirig deegaankan waxa uu ku naaloonayaa horumar iyo amni waddadan waxaa laga hirgeliyey nalalka cadceedda ku shaqeeya ama layidhaahdo solar systemka waana nalal loogu tala galay in xilliyada habeenkii ah dadku ay si caadi ah ugu shaqaystaan ugu ganacsadaan waddooyinkana ugu maraan si amni ah si aan u ogaanno isku hallaynta amniga xilliyada habeenkiia waxa aan gudaha u galnay lixda waax ee ay ka kooban tahay gubadley waxaa shaqeeya goobaha ganacsiga waxbarashada caafimaadka waxaana sidoo kale laga hirgeliyey garoomo isboorti oo dhallintu ay ku ciyaarto kubadda cagta habeen iyo maalin dadka deegaanku waxa ay noo sheegeen in amniga iyo leyrarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey deegaanka ay sahleen in habeenkii la ganacsado si nabadana dadku ay isku dhex maraan shaqadan oo deegaanka gubadley aaday u kala socotaa waa shaqaysanaa macaamiil badan waa way joogaan habeenkii ilaa shan saac ilaa lix saac aan ku gaarnaa wax broblemna ma jiraan
walaa walaal macan deegaankan alxamdulilah waa deegaan wanaagsan bilicdiisu waa u jeediin dhallinyarada ku noolna alxamdulilah waxaan sheegnay waa dembi micnaha waan baashaalna habeenkii jawigeedu waa okay aadoo weyn waa deegaan wanaagsan waa ilaa afar saac maasha allah waa micnaha si fiicanaa u ganacsanaa waa
wallaahi garoonka walaa ciyaarta wallaahi waa aad iyo aad degan fiidsa iskaaga imaanaa waa dhiilnaa waqtiyaana lasoo galaa hal saac kabacdiba waa lasoo galaa ilaa waxaa ku gaarnaa sideed saac todoba saac bar adiga xiliyadaasa ku gaarnaa waa waa amniga waa iska okay wax dhiba wax qashaad wax dhan ma jiraan habeenkaasaa ku dhiilnaaba habeen firaaqa ma lehba adiga hadda adeeg sii baxaanba waa la fadhiya hadda saa ujeeda badadaa fadhiyo horaa laga gela haddana mukhtaar nuur cali taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska ayaan kula kulannay xarunta saldhigga waxaana aan wax ka weydiinay ammaanka deegaanka iyo sida ay u howlgalaan
saldhigga degmada gubaley wuxuu u shaqeeyaa si wanaaga shacabka ayuu u shaqeeyaa wuxuu u shaqeeyaa deegaanka wuxuu u shaqeeyaa dadka oo shacabka wax hadda burbaleenahoo ka jira haba yaraatee gubaley ma jiraan meesha beriga ugu amni badan inay tahay ayaan ku qayaasa adiga maalin ninkaa u soo jeedna udhaxamoone didaduna ugu dhacdaa dhididka iyo dhiiggeynaba ku bixina bataatana kama ogolaahayna qof macnaha isheeg gubaleeka xagga inta ka timaaday kusii xudgudbaysa amba tuuga amba tuuri wax ku dhacaysa amba calaq amba xashiisha waxba laysoo gelaysa bataata uma ogolaa doono insha allah nafta been haddaan qabno shoondo bataata lagama haro adiga maalin waa u taagannahay waa u soo jeednaa waxaa suurtagala hariinada gobol inaan waagu asagoo sidaan u socno waagu noogu baryo aanu ku raadihayni waxyaabaha maanduuriyaa oy xashiishku ka mid yahay oo tabaakada ka mid tahay oo cadowga cadowga cadowga uu ka mid yahay intaba aanu ka isku qabahayno meelba aanan ku sheeg aanba soo dhaafin in waagu noogu baryaa suurtagala
guud ahaan wararkeennii habeennimo ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel